bismillaahi raxmaani raxiim duhur wanaagsan dhegeystayaal halkan waraadiya haddalsanee muqdisho kuna soo dhowaada qodobada ugu dooroon wararka aan maanta idiin heynana waxaa ka mid ah
faahfaahinno dheeraad ah oo kasoo baxaya weerar iyo qaraxyo waa weerar qaraxyo ku bilowda oo al-shabaab ay ku qaadeen deegaanka daarunicma ee gobolka shabeellaha dhexe ciyaartii kama dambaysta aheyd ee tartanka degmooyinka iyo deegaanada gobolka banaadir ee gubadley iyo warta nabadda oo baaqatay
dad ku dhintay daad ku soo rogmaday degmada baardheere ee gobolka gadow
madaxweynaha soomaaliya oo munaasabad ka qabsoontay madaxtooyada qaranka ku saxiixay siddeed sharci oo ay horey u ansixiyeen labada gole ee baarlamaanka soomaaliya
diyaarad sida dad hor leh oo ku soo dhaawacmay dagaalada laascaanood oo mar kale ka soo degtay garoonka haadancadda ee magaalada muqdisho akhbaaraadka dibadda warkeena duhur aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah maraykanka oo sheegay in dembiyo dagaal laga geystay intii uu socday waa intii ay socotay colaadda dalka itoobiya iyo dowladda masar oo wajahaysa dhaqaale xumo aad u baahsan
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale duhur wanaagsan waa duhurnimo talaada ah taariikhduna ku beegan tahay kow iyo labaatanka bisha maaraj sannada laba kun iyo saddex iyo labaatan intii aad maqasheen waxay ahaayeen qodobadii ugu dooroonaa warkayga duhur markana kusoo dhawaada iyagiioo intaasi ka faahfaahsan aynu ku bilownay faahfaahinno dheeraad ah ayaa kasoo baxaya weerar iyo sidoo kale qaraxyo toos ah ku bilowday oo ka dhacay deegaanka daarunimca ee gobolka shabeellaha dhexe waryaheena abuukar dayax ayaa ka waramaya faahfaahinno dheeraada ayaa laga helayaa dagaal culus oo saaka deegaanka daarunicma ee hoostaga degmada runirgood ee gobolka shabeellaha dhexe ku dhex maray dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab ciidanka dowladda federaalk iyo kuwa macwiisley oo dhinaca wararkii ugu dambeeyey ee laga helayo halkaas waxa ay sheegayaan in dagaalku uu ahaa mid aad u xoogan islamarkaana shabaabku ay ku bilaabeen qaraxyo dhowr jiho ah kadibna ay la galeen dagaal toosa sida dadka deegaanku ay noo xaqiijiyeen wararka la helayo waxa ay intaasi ku darayaan in dagaalka uu socday muddo saacada ah islamarkaana uu ahaa mid daryankiisa laga maqlayay daafaha kala duwan ee magaalada iyo hareeraheeda goobjoogayaashu waxa ay sheegeen inay jiraan dhimashiya dhaawac gaaraya tobaneeyo ruux kuwaas oo soo kala gaaray labada dhinac ee halkaasi ku dagaalamayay ilaa iyo hadda ma cadda khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay maadaama weli halkaasi uu ka socdo dagaal goosgoosa oo u dhexeeya labadii dhinac ee aroortii hore ee saaka ku dagaalamay deegaanka daarunicma ee gobolka shabeellaha dhexe daarunicma muddo ka badan toddobiiyo toban sano waxaa maamulayay dagaalamayaasha al-shabaab laakiin muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa gacanta ku hayay ciidanka dowladda federaalk ee soomaaliya iyo kuwa macwiisley kadib markii shabaab dagaal looga faramaroojiyey deegaanka daarunicma saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliya oo ku sugan deegaanka daarunicma iyo degmada runirgood oo aan qadka telefoonka kula xiriirnay waxa ay sheegeen inaysan weli faahfaahin rasmiya ka bixin karin khasaaraha guud iyo xaaladdu sida ay tahay weerarkan waxa uu ku soo aadayaa xilli taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliya uu ciidamo badan oo milatariya geeyey deegaankaas gaar ahaan kuwii dhowaan kusoo tababartay dalka eritareya kuwaas oo deegaanka daarunicma ku yeeshay dhowr saldhig
mahasani dayax markan haddaan eegno ciyaartii faynalka aheyd ee u dhexeysay degmooyinka degmada warta nabadda iyo deegaanka gubadley ayaa maanta dib u dhacday guddiga tartanka maamulka gobolka banaadir ayaana waxa ay sheegeen in ciyaartaasi dib u dhac uu ku yimid oo ay baaqatay guud ahaanteedba markii loo eego waxaana sidoo kale guddigu ay sheegeen in maalinta beri oo arbaco ah tartanka taarikhdana ku beegan tahay labaiy labaatanka bisha faynaalka tartankaasi la ciyaari doono
markaana haddii aynu fiirno wararka ka imaanaya gobolka gedo ayaa waxa ay ku waramayaan in halkaasi ay ku dhinteen dad shacab ah kadib markii daadad ay kusoo rogmadeen wararka laga helaya gobolka gedo gaar ahaan degmada baardheere ayaa sheegaya in dad shacab ah ay ku dhinteen halkaasi kadib markii daadad ay kusoo fataheen wararku waxa ay sheegayaan in ugu yaraan sagaal qof ay ku dhinteen kadib markii uu la tegay daad soo rogmaday kaasi waa ta ku yaala degmada baardheere ee gobolka gadow sida ay warbaahinta u sheegeen dadka deegaanka dadka uu daadka kusoo rogmaday ayaa waxaa waa dad waa daadka soo rogmaday ayaa ka dhashay roobab mihigaan ahaay oo xalay dhowr saacadood oo xiriir ah ka da-ayay magaalada baardheere iyo sidoo kale nawaaxigeeda saddex qof oo kalena waa ay ku dhaawacmeen dadadkaasi magaalada kusoo rogmaday iyadoo saddex qof oo kalena weli lagu la-yahay sida wararku ay sheegayaan deegaano badan oo ka tirsan gobolka gado waxaa xalay ka da-aya roobabka guga kuwaasi oo dad dad iyo dunyaba ay ku diirsadeen balse saameyn kale ay ka dhalatay markan haddaan eegno diyaarad sidaa dadkii kusoo dhaawacmay dagaaladii magaalada laascaanood ayaa mar kale soo caga dhigatay garoonka diwradaha aadan cadde cabdixiid cabdilaahi daahir ayaa warkan sii dheereynaya hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma ayaa xalay magaalada muqdisho waxa ay keentay toddobiyo toban ruux oo qaba dhaawacyo kala duwan kuwaas oo kusoo dhaawacmay dagaalada wili ka socda magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool dadka qaba dhaawacyada ah ayaa hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka waxa ay diyaarad uga soo qaaday magaalada garow ee caasimada puntland waxa ayna isla xalay usoo gudbisay goobaha caafimaad ee magaalada muqdisho si loo baxnaaniyo maareeyaha xarunta qaran ee gurmadka deg dega ah ee hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka xasan ciise ayaa la hadlay warbaahinta bismillahi raxmaan raxiim waxaan maanta magaalada muqdisho keennay toddobiiyo toban qof oo dhaawaca oo ah dhaawac aad u halisa culus ka keenna magaalada garoobe dadkaas oo waxyaalaha ka soo gaaray magaalada lascaanood waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala intaan inka badan aan u qabanno hay-adda soodma waa hay-ad mar walba u taagan badbaadinta iyo taakuleynta iyo garbisaagga shacabka soomaaliyeed toddobaadkan hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka ee soodma waxa ay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool u dirtay gargaarkii ugu badnaa si loo gaarsiiyo dadka shacabka ah oo ay waxyeelada ka soo gaartay dagaalada weli ka socda magaalada laascaanood ee gobolka sool
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa munaasabad ka qabsoontay madaxtooyada qaranka waxa uu ku saxiixay sideed sharci oo ay horey usoo ansixiyeen xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka soomaaliya ilhaan mustafe ayaa ka waramaysa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa munaasabad ku qabsoontay madaxtooyada qaranka waxa uu ku saxiixay sharciyada ay ansixiyeen labada gole ee baarlamanka ee kale ah sharciga la dagaalanka al-shabaab sharciga dhismaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha soomaaliyeed sharciga socdaalka sharciga dhowrista xogta dadweynaha sharciga nidaamka lagu hagayo kheyraadka dhulka hoostiisa sharciga dhowrista maalgashiga iyo maalgashadayaasha sharciga aqoonsiga iyo isdiiwaangelinta dadweynaha sharciga horumarinta iyo maareynta kalluumeysiga soomaaliyeed madaxweynaha ayaa ku bogaadiyey guddoonka iyo mudanayaasha labada gole ee baarlamanka federaalk soomaaliya sida ay u dardargeliyeen ansixinta shuruucdan oo aas-aas u ah dowladnimada soomaaliyeed iyo hirgelinta nidaamka ku salaysan sharci iyo dowladnimo casri ah sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa ku ammaanay golaha xukuumadda iyo khubarada soomaaliyeed soo diyaarinta shuruucdan waxa uuna tilmaamay in ay taariikh cusub u tahay dowladnimada soomaaliyeed maadaama ay yihiin sharciyadii ugu badnaa ee muddo kooban lagu ansixiyey taas oo muujinaysa muhiimadda wada shaqaynta hay-adaha dowladda dadka soomaaliyeed baarlamaanka federaalka ah hogaankii ummadda dooratay siyaasiyiintii idinkaa ah laba waxyaaboodaa laydinka rabaa qawaaniintii muhiimka u ahayd siyaasadda inay ay qawaaniin yeelato cayaarta haddaanay qawaaniin lahayn lama cayaari karo qawaaniintii waa naga qabya horta qawaaniinta inaad noogu degdegtaan ood noo samaysaan midda kalena qawaaniintaas ku dhaqankeeda iyo baraagsigareynteeda inaad adinku horkacdaan oo aada muujisaan in xisbinimada iyo fikir siyaasiya isu raaciddu inay inta ka soo bilaabato sidaas daraaddeed la idinku daysado role models ama ku daysasho aada noqotaan la idinku daba kaco halkaasna aan ka baxno as'al ilmujarab walaa tas'al itabiib baarlamaanka federaalka ah sanad in yar ka hor ayaa doorasho ka timaadeen doorashadii aad ka timaadeen xiise ma idiin hayaa ma lagu noqonaya ya nimankii odayaasha ahay ee maalihii laydinka soo doortay mas-uuliyiinta ka ahaa oo aan dhawaan bay dhabo kusoo kulanaan waxay dhaheen diyaar uma nihin doorasho dadban dambe eh inaan oday ka noqono diyaar uma nihin hadde haddii idinkii doorasho dadban ku yimidna aadan diyaar u ahayn kuwii soo sameeyey oo doorasho dadbaneed ka soo shaqeeya odayaasha ka ahaan aanay diyaar u ahayn sabab aan meesha usii joogno ma jirto soomaha soomaaliya ilaahay idankiisa doorashada soo socota waa qof iyo cod mar kale baarlamaanka soomaaliyeed ee sharafta lahow aada iyo aada ayaa u mahadsantihiin ballanteennu waa shaqo haddii aan
halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyaha dalsan markana akhbaaraadka dibadda dowladda mareykanka ayaa sheegtay in ay dembiyo kala duwan ay dhaceen intii lagu guda jiray dagaalkii u dhexeeyay jabhadda t v f ka iyo ciidamada dalka etoobiya xogayaha arrimaha dibadda mareykanka antonio billington ayaa sheegay in xubno ka tirsan ciidamada militariga etoobiya ee e n d f ciidamada eritereya ciidamada xureynta tigreega iyo xooga amxaarada inay galeen dembiyo dagaal intii lagu guda jiray iska hor imaadadii ka dhacay waqooyiga dalka etoobiya xogayaha ayaa sidoo kale u sheegay wariyaasha in xubno ka mid ah ciidanka militariga ee etoobiya ciidamada eritereya iyo xoogaga amxaarada inay geysteen dembiyo ka dhan ah bini-aadanimada oo ay ku jiraan dilal kufsi iyo noocyo kale oo xadgudubyo galmo ah bilinkan ayaa sheegay in xoogaga amxaarada inay ku kaceen dembiyo ka dhan ah bini-aadantinimada oo ay ka mid yihiin inay si qasab ah u sameeyaan musaafurin ama inay ku kaceen is-sirsifeyn ka dhan ah qowmiyadda tigreega ee ku nooleed gobolka tigreega go-aankan ayaa yimid kadib safarkii uu toddobaadkii hore ku tegay wasiirka dalka etoobiya halkaas oo u ammaanay horumarka laga sameeyey hirgelinta heshiiskii nabadeed hase ahaatee ka gaabsaday inuu dib u soo celiyo heshiiskii ganacsiga ee mareykanka dowladda etoobiya iyo ciidamada tigreega ayaana kala seexday heshiis nabadeed bishii novembar taas oo soo afjartay colaada u dhexeysay dhinacyada
gudahana dhegeystayaal warkii duhureed kala socoteen raadiyaha dalsan waa naga intaa ciddii wararka ay usagaan waxay dibkaga heli karaan barahaynu internetka ku leenahay
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la helyaabaa tala la hel